taswiirta labiyo tobnaad ciise waxa uu sameeyey mucjisooyin fara badan markii uu sarakacay kadib subax subaxyada ka mid ah ciise waxa uu taagnaa webiga agtiisa xirtana habeenkaasi oo dhan waxa ay joogeen halkaasi si ay malay uga gurtaan markaasuu ciise u yeeray oo uu ku yidhi saaxiibayaal miyaad hesheen wax malay ah markaasay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen maya markaasuu ciise ku yidhi ku tuura shabaqa dhanka midig ee doonta markaasi waxaad heli doontaan malay fara badan sidii ayaa yeeleen oo waxa ay heleen malay fara badan oo hataa ay qaadi waayeen markaasi xirta ma aanay garanaynin in uu ahaa ciise masiix waxaa la hadlaya iyaga laakiin mid ka mid ahaa xirta oo la yidhaahdo yooxana ayaa waxa uu ku yidhi waa sayidkii waa ciise masiix markaasi butros waa uu sugi waayey inuu la kulmo ciise masiix oo waxa uu ka booday doonidii oo waa uu ku orday isagii ciise ayaa markaasi waxa uu sameeyey dab si uu iyagu u kariyo malay oo waxa uu ku yidhi cunteya maxaa yeelay waxa uu ogaa in ay gaajaysan yihiin oo ilaa xalay ay malay dabasho ku jireen markaasuu ciise markii ay cuntadii dhammeeyeen waxa uu ku yidhi butros simon wiilka yooxana miyaad i aaminsan tahay intan inka badan markaasuu butros ku yidhi haa rabbiyow aad ayaan kuu jeclahay markaasuu ciise ku yidhi waayahay si wanaagsan u daaji xayntayda markaasuu mar labaad ciise weydiiyey oo haddana ku yidhi simon wiilka yooxanow miyaad i jeceshahay markaasuu u jawaabay oo uu ku yidhi haa rabbiyo waan ku jeclahay adiguna waad og tahay markaasuu ciise haddana ku yidhi si wanaagsan u ilaali xeentayda markii saddexaad ayuu haddana ciise weydiiyey oo uu ku yidhi simon wiilka yooxanow miyaad i jeceshahay markaasuu ugu jawaayey oo uu ku yidhi rabbiyow waad la socotaa adiguba waa waxaad og tahay markaasuu mar kale haddana ciise waxa uu ku yidhi si wanaagsan u daaji aragayga ama xeentayda sida xaqiiqdan kuu sheegayaa markii aad yarayd si wanaagsan ayaad u labisan jirtay oo waxa aad aadi jirtay meeshii aad damacdo laakiinse sida xaqiiqada ah markii aad duqowdo gacantaada waa laguu fidinayaa oo lagu dharxirayaa oo meel aadan doonin ayaa lagu geynayaa markaasi nabi ciise waxa uu u sheegayey butros dhimashada uu dhiman doono iyo markaasi sida uu wiilka ilaah dhimashadaasi u furfuri doono taariikhdu waxa ay noo sheegaysaa butros in aad loo silciyey sababta la alligeed oo ahayd in uu jeclaa ilaah markaasaa isagana butros waxaa lagu qodbay iskutallaabta laakiin waxa uu ka codsaday kuwii markaasi sidaa yeelayey in aanay si markaasi toos ah iskutallaabta ugu qodbin laakiinse loogu qodbo si ka duwan sidii loogu qodbay ciise masiix saaxiibow haddii uu markaasi ku weydiin lahaa ciise masiix miyaad i jeceshahay xeentayda ilaale maxaad ugu jawaabi lahayd